بsم الlh الرحmن الرحيم الحamdu لله رب العاalمين وأشhهd أn lا إله إلا الله وxd laa شharيika lah وأشhهd أنa محamdا cbdه وrasuله صلى الlه عlيه وعlى آlه وصaحبه وسلم تسليima kaثيirا waxaa ku jirnay baabka u baabeeyey baabu macrifaة التajwiid ama baabu التajwiid baabu macrifaة التajwiid qaala whuوa أيضا xilyaة التilaawة وزيnaة الأdاء والqراءة whuوa إعطاء الxروufi xaqaha min صifaةi laha وmustaxaqaha wa huwa أyضا tajwiidku أyضan xilyaة الtilaawa tilaawada waa wixii lagu qurxinayay wa ziinaة الأdaaءi wa aladaaء ziinadeedii iyo wاlqiraaءة iyo qiraa'ada ziinadeedii wuxuu ka hadlaya atajwiid tajwiidka axkaamtiisa oo dhan in la iltisaamo waa waajib haddii la joogo maqaamka tacliim fii maqaami الtacliim fii maqaami الtalaqi fii maqaami اlأkhd in axkaamtiisa o dhan la qaato waa waajib oo waxba aan laga tegin wixii fii maqaami tacliim ka soo hara oo caamatulmuslimiin ah oo waxba aan daraasayn wixii maaragtay macnaha aan khaldaynin axkaamta macnaha aan saameynayn ama kelimaadka carabi ahaanteed iyo icraabka aan saameynayn fattaqu llaha ma stadactum waa mustaxabay u tahay laakiin lama dhihi kara aafiminsaan soo marnay amaa wixii macnaha dooriya ama wixii icraabka bedela qofu inuu sameey aafimu ku noqonayo oo ihmaaliyo ihmaalan oo u qaata siduu rabo inuu ka yeelo waana khata'a jeliga amaa tacliimta iyo qaadashada iyo daraasaynta iyo gudbintu waxaa laasima in waxba laga tegin wuxuu yidhaahday aydan tajwiidku waa xilyatu tilaawa atilaawa tilaawada bimacnaa alqiraa'a laakiin mararka qaarkood isilaax tilaawada waxay dhahaan xisbiga tilaawada waxaa weye qofka xisbiga ama awraadda uu akhriso raatibka ah hadduu baranayo maalan safxa daa'ima haddii uu yaqaan juz maalin walba u akhristo laba jusu maalin walba akhristo yacni qiraa'a raatiba oo habeenkii u akhriyo ama maalin u akhriyo qiraa'ada marka isaga raatibada u ah ama habeen akhriyo ama maalin ha akhriyo taasi waxay ku magacaabaan atilaawa oo qofkan tilaawadiisa waxaa weye inta raatibka u akhristo hadduu xifdi uu yahay safxo maalin walba uu xifdiyo safxadaasaa tilaawoa ama xisbi uu muraajaceeyo xisbigaasaa tilaawoa ama afar juz ama saddex juz ama wuxuu awoodo daa'imka aladaa waxaa weye waa qiraa'ada fii maqaami اlأkhdi wاtalaqi aladaa waxaa weeye fii maqaami اlأkhdi wاtalaqi qiraa'ada qofka uu ku qaadanayo qur'aanka marka sheekhu ku kor akrinaya wuxuu ku kor akrinaya sheekh marka sheekhaasa dhegaysanaya kadibna wuxuu u qiraaya inay tilaawadiisu saalim tahay qaadashada marka tilaawada qaadashada ah waxaa la yihahdaa aladaa oo ah tilmaarata qiraa'ada la kala qaadanayo alqiraa'ana waa caam ama mid maaragtay sheekha ku kala akrinaysa ha ahaato oo talaqi ahaana ha ahaato mid adiga wardi kuu ah oo qeybaa goosatay ha ahaado waxoo dhan waxaa laska wada dhahaa qiraa'a ayb marka istilaaxay u sameeyeen dambe tilaawada marka wixii awraada oo kale ah al-adaa'na waxaa loo isticmaalaa wixii qaadashada ah gudbin iyo qaadasho oo sheekhaad ku kor akrinaysid si aad qiraa'ada uga qaadatid si aad qiraa'ada uga qaadatid wuxuu ku yidhahda macnaa qiraa'adan waa tii aan sheekhii ka qaatay waxaan kuu qiraayaa inaan waxba khaldin qiraa'adaadu saalim ay tahay marka qiraa'ada sheekha lagu dul akrinaayo oo loogu talagalay qaadashada taas waxay dhaha aladaa alqira'ana kaca kullina waa iska macno dhowdhow yihiin macnaheedana waxaa weeye tajwiidku qiraa'adu wuxuu u yahay ziina xilya waa wixii lasu qurxiyo ziinana waa caam qurux alxilyana waxyaabaha lasu qurxiyo dahabka iyo wixii lamida waan iska macno dhow yihiin tajwiidku wuxuu q- wuxuu ziino u yahay iyo qurux tilaawada qiraa'ada aladaa ziino iyo quruxu u yahay وهو إعطاء الحروف حقها التجويد وحال هذا إعطاء الحروف حقها حروفته حق هذا للسيو تعريفك تجويدك وإعطاء الحروف حقها حروفته حق هذا للسيو من صفة لها حقاسي أو صفاء من صفة لها صفاء وحي معنى صفاء oo xaqeeda ah la siiyo wa mustaxaqahaa iyo sifada mustaxaqeedii xarafka waxaa siinaysaa marka hore sifadiisa sifooyinkii xarafka uu lahaa aa sidaas xarafka mahmuuska mahmuus alxarfu almajhuur majhuur alxarfu shadiid shadiid alxarfu riqu riqu alxarfu layin alxarfu lmuqalqal xarfu safiir leh atafashi yani sifooyinkiisao dhan xaraf walba waxaad siinaysaa sifadii uu lahaa oo xaraf rikhwiya xaraf rikhwiya kama dhigaysid xaraf shadiida xaraf xaraf maaragtay rakhaawo leh kama ma kama dhigaysid yani xaraf shadiida kadalika alcaks taas waa sifadii mustaxaqu sifa waa sifada waxyaabaha ka laasimaya mustaxaqu sifa waxaa weeye sifada waxaa ka laasimaya ama ka imaanaya sifooyinku waxay leeyihiin waxyaabo ka ka imaanaya masalan rakhaawada alxarfu rihu iyo alxarfu shadiid iyo alxarfu lbayni mustaxaqeedu wuxuu yahay marka ay reeban yihiin xuruuftan xuruuftan markay reeban yihiin xarafka rikhwiga ah aa oogu dheer waxaa ku xiga xarafka bayniga waxaa ugu gaaban xarafka shadiidka ah xuruufta waa markay reeban yihiin amaa xuruufta hadday mutaxarig yihiin xuruufta waxay leeyihiin sidoodaba zamaniyaali leeyihiin zaman marka qiraa'ada la akrinaayo xarafka wuxuu xaraf walba wuxuu qaadanayaa zamaan xaraf walba wuxuu qaadanayaa juz oo waqtiga ka mida xuruufta marka ay yihiin xuruuf mutaxarig ama damaha ku xarakaysnaadaan ama kasra ama fatxa farqi male zamankooda kulligood waa siman yahay xarafku shadiid ha ahaado riqwi ha ahaado bayni ha ahaado masalan xarafka damisan xarafka damisan wuxuu la egyahay xaraf kaleetoo damisan xarafkaasi damisan riqwi ha ahaado shadiid ha ahaado yani xaraf ma jirto damadiisu ay ka weyn tahay damo kale ma jiro xaraf fadxadiisu ay ka dheer tahay fadxo kale ma jiro xaraf ay ka dheer tahay kasradiisa kasra kasro kale qofku markuu marka uu akrinayana inuu miisaankaas u laasimo inuu miisaankaas uu laasimo ayib suilat suilat su-ilat taada waa reebanta iska dhaaf laakiin siinka hamzada laamka saddex qabiilay kale matalaan siinku waa rikhu hamzadu waa shadiid laamku waa bayni farqina uma dhexeeyo suilat suilat suilat lama dhahayo siinka waa ka dami dheer yahay suu xoogaa yar ku dar lama dhahayo waa khalad su-ilaat kulli waa sameeyeen su-ilaat kaasabaat xarafka marka uu reeban yahay xarafka markuu saakin uu yahay markaasaa zamankiisu kala dheeraanaya xarafka rikhwiga ugu zaman dheer xarafka bayniga ku xiga xarafka shadiidka ugu gaaban بسم الله الرحمن الرحيم بسم ال... بس بس زمن وقعنا بسم الله الرح بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرح الرح الرح وحيروي لكن حليه حقايا حليه ما دام رخويه وبعدين الحمد لله ال ال الوبين بسين كما قارتو الرح الرحمن هذا كده الرحمن الرحيم الرح هذا ريبان الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ال ال laamku maadaama been uu yahay waa ka gaaban yaha kuwa kale alxam xam xam miimka asna waa beeni laamkuu la siman yahay alxamdu lilaahi laamka reeban miimka reeban isku zamaan wey waxaa la xisaabinayana waa xuruufta reebani ogow ama xuruufta mutaxariga xarakaadku waxba isma dheera damo kama dheera fatxo kama dheera kasro xuruufta mutaxariga xarakooyinku mar walba waa siman yihi laakiin xarafku markuu reeban yahay hadduu rikhwi uu yahay xoogaa yaru maaragtay ila wajiid maayaay jariyaan sawd uu leeyahy arrakhaawi maxay ahayd jariyaan sawd bismi illaahi arraxmaani arraxiim arraxmaan arraxmaan iyo alxamdu isku fiir alxamdu laamka reeban iyo miimka reeban alxamdu alxamdu laamkii miimka hoos leegyihiin maxaadan waa ka gaaban yihiin الرحمن الرحيم الرحمن الرح الحمد طيب وحاكوي ماذا حرف كي آه شديد كاها حرف الشديد كاها آه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دال مدين wax dheeraanayo male mushadad ba ha ahaado yowmiddiin middiin iyaaka nacbudu iyaaka iyaa iyaa yaadwaarikhu yaadwaarikhu qofka marka hadduu yidhaahdo iyaaka nacbudu iya iyaaka nacbudu iyaaka nacbud hadduu dhaho rakhaawadiiu baabi'iyey iyaaka nacbudu تبين الرشد تبين الرشد تبين الرشد قد تبين الرشد تبين الرشد خطأ تبين تبين تبي تبي حغير جنس هذا حرف رخو هذا نجيدين قويسيد سي دالقي وكلا وحاكلة الشديد بلا جريان إياك نعبد إياك إياك نعبد نعبد عنك وبيني إياك نعبد نعبد عنك وبيني جريان لي إياك نعبد نعبد نعبد وإياك نستعين حرفان لسكو دررينين حرف مدك سوى قام wixii mad leh dherarkooda waa gaar baabulmuduud inoogu imaanaysa insha allah haaniyan waxaa kaleeto iska casilaynaa xuruufta qunada leh ayaduna xoogaa dhe qunadu dheereyn gaaray leedahay oo qunadu noo imaanaysa insha allah qunooyinka waa noo imaan qunadu marka xoogaa ziyaadi leedahay dheereyn gaaray leedahay meelaha qaarkood xuruufulmadna ayaguna xuruufaha kale waa ka dheeryihiin ayaguna axkaam gaari leeyihin wixii ka soo hara muduuda iska dhaaf xoogaa iga waa la jiidaa nastaciin xoogaa jiidmay leedahay ziyaada ah muduudaas marka iska dhaaf waa baab gaara qunooyinkuna waxay leeyihiin ziyaado aya nafsadooda oo maraatib kale leh noo imaanaysa insha allah marka qunada iyo muduuda marka laga reebo inta kaleeto inay miisaankan ku socdaan xarfu rikda waa inuu ugu dheeraado markay saakin ka yihiin weeye ama xuruufta mutaxariga lama dheerayn karo waa khalad suu haddaad dhahday suu wow waa ku dartay suilaat lama dheerayn karaayo ama rikhw ha ahaado ama shadiid ha ahaado ama ama ha ahaado bayni kulli waa isleegyihin lakin alxarfu saakin intibah waxaa u baahan alxarfu saakin alxarfu saakin marka zamaanka uu qaadanayo marka la fiiriyo saddexdan qaybood ihdina asiraata almustaqiim ihdina ihdina hadi waa rikhw الصراط المستقيم الصراط ال... الصراط ال... الصراط صوت وكدير يا في الصر الصراط يدالك شنا الدين الدين يا الصراط الصراط مثلك الصراط يا الدين اسمع لك كان مشدد هذا كان مشدد هذا لكن كان وعب. waa rikhw kana waa shadiid siraata aladiina ancamta calayhim an an intaasuu leegyahay an cam cam aduna waa bayn an camta waana isleegyihiin labadooda ancamta calayhim ancamta calayhim in la dhaho waa khalaq siraaط aladiina ancamta calayhim oo la dafo ancamta calayhim ancam ancamta calayhim la dhaho ancam waxay leeyihiin jarayaan juz-i siraaطa aladiina ancamta calayhim ancamta calayhim waqtigaa ku jira fiir ancamta calayhim calay ya-da waa ya-da waa rikhu alayhim alay alayhim alayhim calayhim ancamtan way ka dheertay xoogaa calayhim ay ay ay ayduna waa ka dheertay calayhim calayhim wala daliin addaliin laamku waa bayn lama dheerayn karo addaliin haddaa dhahayd rakhwi yaa ka dhigtay ziyaad ziyaad dheer addaliin addaliin الضالين شديد وحما لجريان ملك الضالين الضالين زيادة توسط حرف اللام توسط الضالين در زيادة ملك ملك لقوينا meelahan waxay u baahan tahay diqay u baahan tahay waana meelaha qiraa'adu quruxda u yeesha meelaha qiraa'ada quruxda u yeesho macaanka u yeelo in la ilaaliyo xuruufta sideeda loo ilaaliyo xaraf walba meeshuu doonaa ku imaado waa sidiisii sidiisii laakiin waxaa badan in waxaa badan in laga boodboodo waxaa arkaysaa waaw mushadada markaan meeshaan ugu dhawaaqo waawgii kaleeto markuu meel kale imaado una noo imaanaysa insha allah marka waxay u baahan tahay mid walba yani xuruufta meesha imaysa waa mustaxaq ko haaniyan waxaa kaleeto mustaxaqa ka mid ah oo insha allah noo imaanaysa isticlaaha waxaa ka dhalanaysa sifat listiclaa waxaa ka dhalanaysa waxa la yidhaahdo altafkiim wana noo imaanaysa mustaxaqeeda wey tafkiim waa ka dhalanaysa ayib sifo walba inay mustaxaq yeelato shardi ma min min sifat illah aw mustaxaqahaa sifo walba inay mustaxaq yeelato laazima ee wixii mustaxaq la mustaxaqiisa si waay waraddu kulli waaxid xaraf walba in loo celiyo liaslihi asalkiisa loo celiyo tajwiidka tacriifkiisuu wadaa ko wuxuu yidhahda waa xuruufta in la siiyo xaq sifadeeda iyo sifadaasi waxyaabaha ka dhalanaya mustaxab haaniyan ama haalian raddu kulli waaxidin liaslih kullu xaraf in loo celiyo asalkiisa asluh makraju asluhu waxaa weeye makraju macnaheed marka waxay noqonaysaa xaraf walba makrajkiisa xaraf walba makrajkiisa waay marka taas waa laazim xaraf walba makrajkiisa sifadiisa sifadiisa waxyaabaha ka laazimaya maxaa lagula dagaalamayaa taas waxaa lagula dagaalamayaa xarafkiisa xarafka haddaadan makrajkiisa ka soo saarin oo makrajuusan lahayn aad la aadid sidaa in maaragtay aqeynkii aa ka dhigtid ga aa ka dhigtid magduubi aa magduubi daadka a aa ka dhigtid laa mufahama maqluubi makrajkiisii maaha maaha makrajkiisi marka xarafka inaadan makrajkiisa aadan ka soo saarin aduna waa khata marka xarafka makrajkiisa xaraf walba makrajkiisa markaa makrajkiisa ka soo saartay kaafi maa sifadiisa waa in lagaa helo makrajkiisii iyo sifadiisii qofka dhaha maalan kha khaalidiin khaalidiin qofka dhaha ina alabraara abraara ama khaalidiin kha khaa qofkaas waxbaa ka khaldan laakiin makrajkii ma khaldana khaada makrajkeedii uu ka imaaday laakiin maxaa khaldan sifadii aa ka maqan sifat listiclaal iyo waxyaabihi ka dhalinaya oo tafkiimka marka makrajka keliyana kaafi maaha waa in makrajkii la helo haaniya waa in sifadii la helo haalian sifadii mustaxaqeedii in la helo waraddu kulli waaxid xaraf walba in loo celiyo liaslihi asalkiisi wallafdu iyo in in lagu dhawaaqo fii nadiirihi xarafka nadiirkiisa ka milihi asagoo kale wallafdu lafdiga in lagu dhawaaqo lafdiga fii nadiirihi asaga nadiirkiisa ka milihi oo kale laga dhigo min ahami alqawaacid allafdu fii nadiirihi ka milih waxaa weye min ahami alqawaacid min ahami alqawaacid manhi maqsuudkiisu wuxuu yahay allafdu fii nadiirihi ka milih qaacidadaani macnaheedu wuxuu yahay xaraf walba hadduu soo laabta il xuruuftaa soo laalaabanaysaa sidaba qur-aanka marka la akrinayo xuruuftiisu oo xuruufta wax kooban wey sidooda xuruufta waa tiscun wa cishruuna xarfan bas waa wax kooban intaasaa maanta dhan kugu soo laalaabanaysa daaqisa maanta dhan kugu soo laabanaysa halka xaraf wuxuu kugu soo laabanaya maa shaa allah ayib waxaa loo baahan yahay marka xarafka kugu soo laalaabanaya suu doona ha usoo laabto isku si ogu dhawaaq suu doona ha usoo laabto isku si ogu dhawaaq meeshaana si hadda ugu dhawaaqday isla asagaa soo laabtay si kale ugu dhawaaqday isla asagaa soo laabtay si kale ugu dhawaaqday isla asaga kaleta soo laabtay si kaleta ugu haakada isla ekeysii waxyaabaha macnihi isku midka ah isla ekeysii allaamu walmiin maalan annuun walmiin min xayu rakhaw marka laga hadlayo waa laba a waa laba xaraf oo beyniya maalan isla ekeysi almiim nafsadiisa isla ekeysi qunada nafsadeeda isla ekeysi muduudda isla ekeysi wixii isleh laakiin waxaa arkaysaa meeshaan qunadii ku jiidaayo ayadoo kaleetaa soo laabana ayadoo kaleetaa imaanaysa u ordaayo laba madow isku nooca uu midna madayaa midna iska dhaafaya labada madow isku nooca yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum labadaas mid inshaa sida muudda noogu imaanayso waa isku mid quu anfusakum yaa ayuha aladiin labada madow waa laba madow isku mida marka is isku mid ka dhig waa isku nooc wowga nafsadiisu maaduu ku imaado sida ka noogu dhawaada ka noogu dhawaaq ayib tan waxay u baahan tahay marka allafdu fii nadiirika mil waxay u baahan tahay tadriib badan oo qofka kuma filna inuu xarafka keligiis uu barto xuruufta barashadooda waxay maraysaa laba marxalo kow inuu qofka xarafka keligiis uu ku dhawaaqo keligiis a waa fiican tahay xaraf ku dhawaaq keligiisa ku dhawaaqda hadhow laakiin marka uu xuruuf kale u dhex galo xuruuf kale markuu dhex galo keligiis ma noqonayo xuruuf ka duwan uuuu ku dhex darsamaayo waxaa loo baahanya marka inaad kala saarsaartid xarafkan isagoo mustacliya waxaa ku xigsanaya mid kaleeto oo mustafila haddana mid kaleeto oo mustacliya haddana mid kale oo mustafil saas xuruufta maarata isku dhex jiraan xuruufta sifaadka aan soo maraynay waxaan soo marnay ayagoo gaargaara akhaawada waa gaar waay bal tadbiiqi saasaa lagu dhawaaqay isticluhu see uu ahaa isagoo keligiisa haddana idbaaqa isagoo keligiisa hadhow laakiin markaa qur-aanka akrinaysid ibaaq cid kuusoo soocaysa male ibaaq meel kuu soocanayo wax soocan ma jiraan kulli waa saas kugu dhex jiraan kulli hal kelimadii wada dhex galaaya maxay marka u baahan tahay waxay u baahan tahay inaad kala saarsaartid ooysan isku dhex darin mid mustacliya waxaa ka dambeeya mid mustafila ka dambeeya kulli mustacli ha ka wada dhigin kulli mustafil ha ka wada dhigin kii mustacliga mustacli kii mustafila mustafil kii mudbaqa mudbaq kii rikhwaya rikhw kii beyniya beyni adigoon istaagayn ma istaagaysid ma aamusaysid ayib taas marka maxay u baahan tahay mahaari u baahan tahay mahaara xarafka qofkan keli ahaantiisa waa yaqaan laakiin markuu maarata xuruufkaad uu dhex galo a waxaa ku adkaanaysa inuu kala sooco markaas waxaa laga yaabaa kulli inuu mustacli ka wada dhigo ama kulli mustafil uu ka wada dhigo may mid walba meeshiisa ku daa mid walba meeshiisa si fudeeda mukamalan xaaluyaa mid la kamilaayo xarafkii isagoo la kamilaayo oo aan la nuqsaaminayn xarafka isagoo la kamilaayo aan la nuqsaaminayn aan la dulminayn qaraa'adana dulmigaa ku badan xuruufta la dulminayo la gardaraysanaayo laa cadad walaa xisaab oo se seemca la yeelayo markuu inta joogo hadda isagaa soo laabanaya isla isla asagii isla asagii markuu soo laabto si kaletuu ka dhigaayo uu nuqsaaminaayo xagga markuu joogayna wuu kamil xagga markuu joogay wuu nuqsaamin waxaa isku daydaa inuu kulligiis uu ku dhammaystirnaado isla isla xarafku yahay meel walba ha ku imaado isla sidiisa ha ahaado isla sidiisii uusan marna kaa fakan ilaa sahwii insaanka maahan insaanku si kastoo mutqin uu yahay laabudda waxbaa fakanaayo waxbaa waxbaa ka fakanaayo laakiin waxaan rabaa inuu qofka mucdamkiisa oo xuruufta meel walbay kusoo marto isla sidii uu ku keeno isan isbedbedelin waa sida khadka oo kale maalan khadka iyo qoraalka khadka iyo qoraalka marka wuxuu ku dhisan yahay munaasabo isla ekeysiin marka qoraalkii faraha badnaa laisla ekeysiiyo quruxuu noqonayo laakiin siinaa ku soo maray waa dheeraysay siin kalaa soo mara waa gaabisay kaafaa ku soo mara waa gaabisay mid kaleet asaga u egaa imaatay kaaf dheera ka dhigtay mid kaaf gaabanaa ka dhigtay qaaraa dhaadheer qaaraa gaagaaban waxay ku gaagaabtay waxay ku dhaadheeraadeen lama yaqaan waa isla asagii intu waa ku dheeryahay intu waa ku gaaban yahay hadhow kitaabadaas mujmalka haddii laga fiiriyo see noqonaysaa falxumo falxumay noqonaysaa laakiin haddii is leedahay qiraa'adun waa saas oo kale in xuruufta is leeyihiin wow walba kugu soo mara wowii kaleetuu la mid yahay ba kastoo ku soo marta bada kale la mid tahay siin kastoo kusoo mara siinkii kaleeto kusoo mara kulligood waay min gayri maa takallufin takalluf la-aan biluطfi si luطfiyo tartiiba fi nudqi nudqiga luطfi lagu sameeyo lagu tartiibiyo bilaa tacasufin tacasuf la-aan bilaa tacasuf tacasufka waxaa la yihahdaa qardajeex iyo waddadii oo laga dego oo duur la jeexo waddadii ca- waddadii qofku intuu ka dego geedaha uu kor maro tacasufka waxaa weeye geedaha oo la kor maro iyo dhagaxihii meel iska qardajeexo meelaan waddo ahayn uu rabaa inuu khasab ku maro min gayri ma takaluf biاlluطfi fi اnnudqi bilaa tacasuf tanna waa muhiim oo aada iyo aada waxaa ay a'immadu u nahiyeen oo aada iyo aada loo reebay waxaa la yidhaahdo attakaluf attakaluf tajwiidka tacriifkiisu ku jira tajwiidka tacriifkiisa tajwiidka ka mid ahaa takalluf markuu qra- markuu qiraa'ada u akrinayo qofku u akriyo bihuduu si degan soo lama soo dhihin waa in xuruufta la kala saarsaaro mid walba sidiisa loogu dhawaaqo mid walba xaqiisa la siiyo haa macnaheedu dagaal maaha mid walba xaqiisa sii macnaheeda maaha inuu qofku uu kaco waxaa la rabaa inuu mid walba xaqiisa uu siiyo si aan takaluf aan lahayn aan la dareemin aan dhibaato lahayn marka la yidhaha xuruufaha waa in la kala saarsaaro markaa kala saarsaaraysid waa inaan wax dhibaataha laga dareemin si sahlo fudud xara maarata xaraf rikhwi xaraf shadiid xaraf beyni xaraf mustacli xaraf mustafil mid kaleeto munfatax mid kaleeto mudbaqa waxaasoo dhan inaad kala saarsaarti waa la rabaa kow haaniyan markaad kala saarsaaraysid mashaqo la-aan inaad ku kala saarsaarto si aan takaluf aan lagu dareemeyn oo dhib aan lahayn yacni qofka ku dhegaysanaayo waa inuusan waxba dareemin qofka ku dhegaysanaayo waa inuusan dareemin meeshan inuu mashaakil ka jiro abad waa inuusan dareemin si sahla oo xarago leh waa inaa xuruufta uga dhex baxay ku dhex lagu lagu dhex xarakoodo si xarago leh xarafkii mustacliga ka dhex bax mid mustafiloo didkiisa waa kala fog yihiin mustacli mustafil lidii isku yihiin kan markaad ka soo baxaysa kan markaad ka soo baxaysa adoona jugjug siinin oo aan isruxin oo tartiib leh oo xarago leh si xarago leh oga dhex bax bes adigoona huduu'aagii iyo deganaanshahaagii aadan waayin maradu aysan kaa dhicin turaan turoon wax kaa bidin caadi adigoo sidaada u labisan aa meel dheer fuushay meel dheer ka degtay meel dooxaa ku socotay buuraa fuushay wax iska kaa bedelay male bihudu laakiin markaa gudanaysa haddaa maaragtay meeshaan ka tallowdid oo meeshaan maarata af af u kuftid oo meeshaan marada kaaga dhacdo oo meeshaan maaragtay dhiig kaaga imaado saas qiraa'adaas waa waa mashaqa wey oo waxba aan la dareemin bisuhuula quraa'ada waaweyn haddaad dhegaysatidna waa ku arkaysaa bisuhuula yusr iyo suhuul iyo takalluf la-aan iyo qofkan herbihiisu aan kicin inuu qiraa'ada akrinaayo ma xididadan inay soo baxbaxaan meelahan xididay kasoo kuuskuusmaan oo maarata isaga dhan wada kaco saas looma baahno bihuduu ma qofka gariiro isaga dhan maarata dhinacaa mar u gariiro marna dhinacaa u gariiro isaga dhan maaragtay qof maansaysan uu noqdo lama rabo bihuduu takallufku waa manhi diintoo dhan uu manhi ku yahay takaluf takalufku waa manhi huluwigana waa manhi qofka inuu muqaalaad uu sameeyo muqaalaad huluwi uma baahna takaluf uma baahna sharciga oo dhan uuna madmuum ku yahay qiraa'adana waa ka mid marka qiraa'adu macnaheeda maaha takaluf iyo isdhibis ma aha iyo mandar qabiixa qofka inuu yeesho oo afkiisa maaragtay uu kala teg kala tegsiiyo ama carabkiisa uu ruugo ama qalkiisa maanta inuu warwareejiyo ama afka abur ka keeno waxaasoo dhan ma waxaasoo dhan tajwiid maaha taas qaarna waxuu malan hadduu maaragtay uu iskiciyo oo afka aad u kala taago oo marka qalna xagka mar u wareejiyo marka qalkiisa xagga u wareejiyo si foolxun saas tajwiidka maaha si degan qofkii ibtidaa'iga waxaa laga yaabaa inuu takallufkaas maaragtay iska bilow buu yahay laakiin laguma daynaayo qofka hadduu ibtidaa'i uu yahay xoogaa maaragtay shaddah uu soconaysa adkeenaayo neerbuhu kicinaayo laakiin waxaa in waxaa la amraaya inuu istajiyo tartiib tartiib tartiib tartiib laguma daynaayo min gayri ma takalluf bilufi lufiyaa loo baahan yahay fi nudqi dhawaaqa nudqigaagu waa inuu ahdo bilutf lutf lutfiga macna waa tartiib waa aayar waa rifq birifq lutfigu waa rifq si dhibrin leh bilaa tacasufin tacasuf la-aan adoona dariiqa ka bexayn dariiqa kama bexaysid shidda iyo maaragtay lama imaanaysa walaysa baynahu wa bayna tarkii walaysa baynahuma kuma sugna tajwiidka iyo wa bayna tarkihi iyo tajwiid la-aan ilaa riyaadatu mri'in ilaa qof ku tababarkiisa maahane bifakihi qalkiisa bifakihi qalkiisa qalkaasoo lama yaqaan waxaa weye waa lafta maaragtay hoose labada lafood waxaan oo dhan taas qal macnihin wuxuu ula jeedaa bifamihi beytkan sheekh wuxuu leeyahay tajwiidku sidiisuba isagoo dhan kullu waa tababar tajwiidku waa tababar riyaada tajwiidku waa riyaada wuxuu la mid yahay riyaadooyinka kaleetoo dhan shaqooyinka kaleetoo dhan wuu la mid yahay oradka haduusan qofku aqoon barashuu u baahan yahay gacmaha inuu ka shaqeeyo wax garaaco hadduusan aqoon barashuu u baahan yahay wax qaadqaadka hadduusan aqoon barashay u baahan tahay waa kada shay walba macnihi jismiya shay walbuu jismiya wuxuu u baahan yahay barashuu u baahan yahay jirkaaga haddaadan wax qaadqaadi jirin oo awal marka awal mar a wax qaadqaadid murqaha ku go-ayo ayaana xanuunsanaanaysa kadib laakiin markaa wadid wadid see noqonaysaa marka dambe ma dareemaysa aakhirka ma dareemaysa qofka isagoon ordi jirin hadduu ordo isna oo ku xanuunsanayo isagoo wax jiidi jirin hadduu wax jiido isagoo wax garaaci jirin hadduu wax garaaco waakada kullu shay tajuudka marka waa riyaadadaas oo kale wuxuu u baahan yahay marka hore marka hore wuxuu u baahan yahay riyaada takallufka sheekhu uu sheegayay waa takalufka madmuumka ah laakiin waxaa jira takaluf waajiba takalufka waajibka waxaa weeye sida saxda haddaadan aqoon inaad naftaada ku xambaartid xarafka hadduu kaa khaldan yahay inaad xarafkii aad saxdid takaluf hadduu ku jiro xataa waa ma'muur sida qofka hadduusan faatixada aqoon oo kale sharcan wuxuu ma'muur ku yahay kulfaba ha ahaatee inuu barto loogamana deenayo maalan anigu waa igu adag tahay ani faatixada waa igu adag tahay xoogaa mashaqaa ku jirta wakti badana iga dhumaayo cudurdaar ma lama dhahay aslanba maaragtay sidaa u rabta u soco qof inuu ijtihaado taas waa matluub oo sida saxda u keeno takalufka la sheegayana waa wixii xadka dhaafa riyaadadan marka waa lagama maarmaan marka tajwiidkao dhan waxa uu ku toosayo waxaa weeye riyaada qawaacidda la dhegeysta keliya ma aha qaari wanaagsan inaad dhegeysatid keliyana maaha waana laba shay oo aada u saacidayo qof inuu qawaacidda u barto qaari mudqina uu dhegaysto way saacidaysaa laakiin kaafi maaha ilaa inuu asagu riyaado bilaabo maahane ilaa inuu qofka asagu riyaado uu bilaabo riyaado bes tajwiidka daawadiisu waa biriyaada wax kale male haddaa aada u dhegaysatid dhegtaadii way baranaysaa laakiin haddaadan riyaado aadan samayn oo aad damcay ina adigu akhrisid laa shaki inaa khaldaysa saarabta u dhegayso ilaa inaad riyaado aad samaysid maahane oo marka horeeto maaragtay lagaa soxo qof yaqaan aa u tagtid lagaa soxo carabkaaga aad bartid riyaado aad ku samaysid oo xarafkii ku celcelisid oo hadhow aa akhrisid keligiisa marka hore aad baratid ka gadaal qiraa'ada dhexdeeda aad ku tadbiiqisid carabkaaga aad bartid waxaa laga adugo qawaacidii si fiican u xifdisan oo xarafka makhaarijtiisa yaqaan makhrajkiisa oo sifadiisa yaqaan oo sife haddii lagu dhaho sifeyn kara haddana marka lagu dhawaaqaayo kaa khaldamo waa u badan tahay see uga badbaadaysaa biriyaada daawo kale maa marka sidee makhaarijulxuruuf ku saxaa sidee sifooyinkii u keenaa biriyaada qawaacidda inaad xifdisid keliya maaha iyo inaad qaari wanaagsan dhegaysatid labadaasna waa laba shay loo baahan yahay laakiin mar walba asaas waxaa ah biriyaada qofkii intaas isku darsado waa kamaal qofkii qawaaciddii bartay kadib dhegaysi wanaag badan sameeyey haddana ashradada ilaahay maaragtay sahlay ashradadeen cajaladahan iyo maaratay qura'da mutqiniinta ah dhegaysta kadibna riyaado sameey ogow haddaadan riyaado samayn oo iska dhegaysatid oo afkaaga isku qabsatid bes afkaaga isu qabsatid weligeed waxba kuma saxmaayo ilaa inaa afka kala qaadid iska liftid xuruuftii maarata ku celisid inuu khaldan yahay in kaleeto dhawaqii la fiiriyo kadibna aad ku tababaratid laakiin haddaad mutqiniin iska dhegaysatid lakiin afka isku qabsatid weligaa ma keenaysid marka muxasilada nihaayadu si aa u noqotid maarata mid xuruuftiisa ay u saxsan yihiin xagga makhaarij iyo xagga sifaat laabudda waxaa inaad riyaado samaysid waay riyaadada qur-aankuna waa sahlan yahay sahlan qur-aankao dhan xarfan xarfan uma baahni haddii aad juz-canma keliya riyaado aad ku samaysid oo lagaa dhegaysto juz-canma bes ama laba juz juz iyo laba juz bes wala juz iyo labada juz as qur-aanka dhan waa isku xuruuf saadka ku jira juz-canma iyo saadka suuratulbaqara ku jira waa isku mid siinka inta ku jira siinka xagga jiro isku mid kulli wax ay kala duwan yihin maada caynka xagga saa ugu dhawaaqaysidaa meel walba ugu dhawaaqaysa qaafkasaa meesha ugu dhawaaqaysaa meel walba ugu dhawaaqaysa xaraf walba marka uma baahnid in lagaa soxo oo qur-aanka kullu suuratulbaqara bes haddii haddii kulli ay kuu saxmato qur-aankao dhan waa kuu saxan yahay haddii juzcama kulli uu kuu saxan yahay oo si si wanaagsan a wada baratid qur-aanka kaleeto haddaadan abad akrin waa kuu saxan yahi abad haddaadan akrin oo hurujeeda tahay hadda kow aad bilaabaysid kuma dhibaan ilan wax kusoo kordhaaya mala waa isla sidi xarafka inta ku barataa meel walba inta ku yaal ayib inaad markaa xarafka damadiisii kasradiisii musxafka iska fiirisid laakiin caynku waa caynkii cayn godan hadduu yahay waa isla cayn godan qur-aanka meeshu doonaa uga jiro lama dhahayo caynka godanoo ku jiro qulcadu bi rabbinaas waa ka duwan yahay cayn kaleeto suurat albaqara ku jiro wax uga duwan yahay maaa marka marka horeeto haddii aad saxdid maasha allah waxaana ugu fiican tahay qofka markuu bidaayada uu yahay qofka haddii maarata bidaaye uu yahay awal mara uu xuruuftiisa ay saafi noqdaan waa marka ugu sahlan tahay waa marka ugu saalanta afkiisana markaasuu jircisan yahy alku afku waa xubin xubnaha ka mid a marka xubinta markay cusub tahay laba mid ah xubin xoogaa maaragtay adkaatay laba mid ah laakiin xubinta adkaatay nafsadeeda tababar waa aqbalaysaa ogow tababar waa aqbalaysaa laakiin waxaa laga yaabaa inuu juhdiga uu ku bixinaayo uu ka badnaado wixii rabaa ku baxaan waa inaad natiijada fiican aa gaarto aakhirka ama qof yar ahow oo dhaqso ku baro ama qof wow aho qof weyn ahow oo muddo ku baro almuhim waa in marka saafi ay kuu noqdaan waana shay suuragala qof hadduu doono kabiir ha ahaado ha weynaado laakiin kamaalku waa isagoo yar inuu keeno carabku waxaa weye waa cadla waa cadala waxaa wey waa muruq muruq yani wax dhaqdhaqaaqahay mushumaha sidaasoo kale ay daamankaan waxaan o dhan ilahay wuxuu ku abuuray waa murqo waxaan dhan murqaa kooda jiro marka waa waxa maarata ilaahay iraado kuu siiyey inaad dhaqdhaqaajisid awood waxaa waay inay dhaqdhaqaajiis ku jiro murqaha ku jiro marka murqahan waa inay tababartaan luqadaada maaragtay cajamiga ah xuruuftaada saa ugu dhawaaqaysid waxay u badan tahay inta badan haaliban waxay u badan tahay dadku inkastoo kala duwan yihiin in markay hadlaayaan ay u hadlaan si maaragtay dabacsanaantu ay ka badatay xuruufda maaragtay dabacsanaantu ay ka badatay waa luqadda maaragtay asalka wowga marka ku dhawaca carabta xataa maanta joogto waa saaq wowgooda iyo waxooda dhan waa wax maaragtay dabacsanaan ay ka badan tahay maxmuud aan dhahnaa anaga maxmuud maxmuud dabacsanaan maxmuud carabi laakiin saas maxmuud maxmuud maxmuud shaqay u baahan tahay laakiin markaa tada maxmuud maxamed maxamed shad male waxba male maxamed istirkhaa dabacsanaan bilaa takalluf waxba male waxba ha shidi waxba afkaa soo jiidi waxba ha samayn saaska oo afkii marka murqihii saas maaragtay dhaqankeedu ahaa hadhow markay rabto inuu qur-aanka akriso wuxuu rabaa inuu sidii ku akriyo haddii kaleeto waa ku daalaya afka soo jiid celi haddana soo jiid haddana qurno la imo haddii la yidhaahdo laa shak inuu afka xanuunaayo bushumahan iyo waxaan iyo xanuunaayo sidii qofki wax jiid la yidhaahday aan aqoonin oo kale dhowrkaa ku xanuuna haddaadaan aqoon xamaad haddii lagu yihahdo dhowrka wax ku qaadaadaan aqoon dhowrkaa ku xanuuna qiraa'aduna waa saas oo kale laakiin saas waa inaan lagaa yeelin saas iska yeelin ha ku xanuunaan laakiin marka dambeeto caadiya noqonaysa caadi noqo marka in murqahan la tababaro way calaa tacaala haddaadan murqahan aadan tababarin oo afkaa uusan tababarnayn oo murqahagu aysan u fuudaan jiidmada iyo laabitaanka hadduusan u fuudaan weligaa ma keenaysa orod oo kaleeto maalan orod haddaadan orodka jirkaaga aadan barin yowm bacda yowm yowm bacda yowm yowm bacda yowm oo aada iska fariisatid sao dhowr bilood sao fadhi hadii la hay saaka oradaa jira ilaa xaggee gaaraysa ay kula tahay ya meel lama gaarayso isla markiiba boodiyaha iyo iyo seedaha iyo isku soo kogaysa adiga dhan tajuudkuna waa saas oo kale haddaa afka isku qabsatid shib maa dhahdid oodan waxba islan sida af soomaaliya awooga u akrisatid ooad waxba aadan soo jeedin maalan oo afka aadan fadxin aha sidaa iskaga sida hadhow tajuud ku akri hadii lu yihahdo ma keeni karaysa hal saf haddaa akrisid waa ku daaleysaa ayib marka qaacidadeedu waa taas wey tajwiidku qaacido kale male barashadiisu waa biriyaada kaafi maaha dhegaysi dhegaysigu kaafi maaha inaad istababartidaa lagaa rabaa khaasatan macnaa hawshu waxay ka taagan tahay xuruufta keli keli maaha saad ku dhawaaq saa hadda dhaha daad ku dhawaaq daa inaad daadka barataa isku malayn ilaa inuu isagoo xuruuf kulli faaqana ka dhex saartid maahan waa markuu isku dhex darsana ila qiraada waa saas saa saa saa saa aayadda ma jirto kulligood waa saada ma jirto ee waxaa ku darsan intaana xuruufa oo ay sifaad kala duwan yihiin marka kuwaas isku dhex darsan inaad kala saar saartid tajuudka waa kaas tajuudka waa saas xaraf walba xaqiisa inaad siisid iyo maqrajkiisa iyo sifadiisa adigoo isku dhex darsanna aad kala saar saartid adigoo bilaa takallufa adigoo maaragtay tacasuf iyo qardajeex iyo maaragtay aan meel iska rideyn oo ludfi quluwi aan lahayn si maaragtay xaraga leh oga dhex baxdid taasaa tajwiid lahaa walaysa bayna bitajwiidi wa bayna tarkihi iyo tajwiidka oo la iska dhaafo uma dhexeeyaan ilaa riyaadatu mri'in qof ku tababarashadiisa maahan bifakihi afkiisa inuu qofka afkiisa ku tababarto maahaanes wax kale udhexeeya maa tajwiid tajwiid la-aan farqiga udhexeeya waa hal xabo alriyaada tababaro afkaaga dhaqdhaqaaji halagu dhegaysto cod soo saar xaraf walba qur-aankan uma baahnid inaa marka horeeto juz iyo laba juz kugu filanta kifaaya waaya sheekh maxamuud khaliil xusari waa sayid اlqura asheekh maxamuud khaliil alxusari waa sayid اlqura raximah llah kun afar boqol meelahaasu dhintaa umaanasha kun afar boqol mise kun afar boqol iyo kowdii uu dhintay soddon iyo sagaal sanu muutay ilaa yoomina haadana wax lamida ma jiraan sayidu man qara'a alqur'aan fi hada alcasr waay sheekh maxamed sadiiq alminshawi الشheekh الbana الشheekh cabdilbasit cabdiلsamad maarata qراa'ada stuudiyaha midda xafalaadka yan xafalaadna wuu ka duubi jiray mid qراa'ة in laga barto stuudiya lagu duubana waa le marka midka stuudiyaha uu ku duubay mtqn jidda midka stuudiyaha ku duubay mtqn jiddan jidda ayb qora-ad waa badan yihiin mudqiniinta kaiirun walilahi alxamd laakiin kuwaas waa laga bartaa qora-ada meel dhexaad qira'adooda waxaa wey meel dhexaad oo surco badan kuma jirto buطi zaa'idina kuma jiro meel dhexaad maxaa la dhahaa atadwiir maxaa la dhahaa atadwiir sheekh maxamed khaliil xuslan ugu horeeyey qof qur-aanka duuba bitadwiir ku duuba qur-aanka kaamila qira'a meel dhexaada oo jiidjiidna aan ahayn surca zaa'idana aan ahayn saa ugu horreeyey marka tasjiilaadkiisu waa aaday muhiim u yihin qofka taalib cilmiga ah muhiim jiddan u yihin sheekh sadiiq minshawi kadalik isna aada u fiican yihin amaa tasjiilaadka maaragtay salaadaha taraawiixda xaramka laga duubo surco badana ku jirta qof maaragtay mutabaxira maahane qof ibtidaaya dhegaysigiisa kuma fiicna qofka ibtidaaya wuxuu rabaa wax kala dhigdhigan oo dhegtiisu ay qabato oo kala dhigdhigan meel dhexaada laakiin sheekh haddii maalan xaram uu tujinaayo sigaadka xaramkaa la helaa oo laba milyan oo qof ay maaragtay ay ay ku xiran tahay salaadiisa laa shak waa bogsiinaya daqdi culaysaa saara bogsiinaya qiraa'adiisa marka qofka hadduu ibtidaaya uu yahay inuu ka faaidaysto waa adkaanaysaa qofka ibtidaai haddii uu yahay inuu ka faaidaysto way adkaanaysaa bal waxaa laga yaabaa inuu ku fasaado ku fasaadayo sababtaa qiraada maadaama ay bogsiis ay tahay asaga wuxuu isku dayayaa inuu bogsiiyo qalliduu isleeyahay bogsi mana yaqaan xuruufta bogsiiskaas marka wax badana oga dhumaya asaga dhegaysigii uu dhegaysta waxaa ya bogsiis sheekhaan bogsinna sheekh mutqina wey sheekh mutqin ah oo aada u tababartay oo maahira oo bobsiinaayo qofka marka ibtidaaya hadduu rabo inuu qallito sheekaas bobsiinaayo oo ku dabalumaayo sidiisoo kale iska dhigu leeya markaas wax badan alleynaayo ilan dhegtiisa si fiican uma qabanayso wixii bobsiisna ku jira tartiib u dhegeysa ayib wallah aclam subxaanaka allah alxamd